أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون التي كانت حاضرة البحر إذ, إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tafsiru suurati alacraaf ayaan soo haynay reer bani israa'iil iyo axwaashooda ayaa laga warramayey qisadan casharka uu caawa kuu ku bilaabmayana waa qeyb iyaga ka mida dad reer bani israa'iil ka mid ah oo meel magaalo bad leh agteeda deganaayeen oo camal marka alla ka reebay bannaystay iyagoo xeelad isticmaalayo ayaa casharka uu ku bilaabmayaa marka allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi was'alhum su-aal damiirka marka hum ana wuxuu u laabanayaa dad yahuudi madiino joogtay sababta keenaysana waxa ay tahay iyaga ayaa qarin jiray oo waxay dhihi jireen innaga cisyaan iyo caasin nagama dhicin oo ilaahay subxaanahu watacaalaa dad caasiyey ma nihin oo cisyaankan noocan oo kale ah way inkiri jireen markaa dee nebigii baa ilaahay subxaanahu watacaala allah nebigiisa u waxyooday wixii ay iyaga qariyeen qisadii ay qariyeenna bannaanka soo dhigay marka saa darteed baa waxaa loo leeyahay nimankan yahuudda ah ee madiino kula degan bal su-aal qisadaani su-aashuna maaha su-aal iyaga cilmi looga raadinaye in la og yahay baa la tusaa marka marka allah wuxuu leeyahay was'al su-aal hum iyaga weydii yahuuddan madiina joogto yahuudda madiina joogto su-aal can ilqaryati can ahli lqaryati qaryadii dadkeeda ama can ilqaryati can khabari lqaryati magaaladii khabarkeedii iyo sheekadeedii allatii qaryada oo kaanad ahaatay ahayd hiya iyaduba xaadirata albaxri badda midii ku dhow id waqti yacduuna ay ku xadgudbayeen fi sabti sabtiga xukunkiisa ay ku xadgudbayeen id waqti ta'tiihim ay u imaaneysay xiitaanuhum mallaygooda yowma sabtihim sabtigooda maalinkiisa shuracan xaal ay tahay mid bannaanka taallo oo muuqato wa yowma maalin laa yasbituuna aynan sabtiyeysanayninna laa ta'tiihim u imaan mayso oo uma imaanaynin malayga kadaalika sidaadaas oo kalea nabluuhum u jarribaynaa oon u imtixaanaynaa bimaa kaanuu ahaanshiyaha ay ahaadeen darteed yafsuquuna kuwa daacada rabbi ka baxayo waid waqti xus qaalad ay tidhi ummatun ummad qeyb oo ummadda oo minhum iyaga ka mid ah qoladii magaaladaa deganayd ahlu qaryada ahaayeen lima maxay baad taciduuna u waaninaysaan qowman qolo maxaa u waaninaysaan qolada oo allaahu alle muhlikuhum midkii halaagaya ou yahayba ow amase mucadibuhum midkii cadaabayo alla ou yahay cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag qolo sidaa a maxaa u waaninaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan naciduhum waa waaninaynaa macdiratan liajli macdiratin cudurdaar dartiis ayb cudurdaar ayaanu u waaninaynaa darteed oo inaan anaguna ka baxno mas-uuliyaddiina saarnayd iyagana xujada ku ooganto qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan liajli macdiratin baan u waaninaynaa ilaa rabbikum rabbigiin intii ka aan ugu cudur daaranno walacallahum waxay mudan yihiin yataqu iyo walacallahum welikay yataquu say u cabsadaan falamaa markii nasuu ay ka tageen maa ay ladii kii dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba anjaynaa waan korinay alladiina kuwii ayaan badbaadinay yanhowna reebaayeen can isuu'i xumida wa akhadnaa waan qabannay aladiina kuwii dalamuu dulmi falay bicadaabin baan ku qabannay cadaab cadaabka oo ba-iisin aad u daran bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna daacada rabbi inay ka baxayaan falamaa markii catow ay ku xadgudbeen camaa kii xaggiisa nuhuul laga reebay canhu shayga xaggiisaba laga reebay qulnaa lahum waxaanu ku niri kuunuu ahaada yacnii noqda qiradatan daanyeero noqda daanyeerada oo khaasi iina dulloobay aayadahan marka waxay ka waramayaan qoladaa magaaladaa deganayd magaalada waxay mufasiriintu ku sheegaan madiinatu ama qaryatu aylah qaryo la yidhaahdo oo badda cas ay ku taallay magaalo badda cas baddan cas ee baxrulqulsum ee kutubaha ugu qoran ayay ku taallay qaryada magaalada dad ayaa deganaa eeyahuudda ka mida ee oo reer bani israa'iil ah ee iyaga marka waxaa laga xarimay sabtiga inay ugaartaan maalinta sabtiga inay shaqeeyaan waa loo diiday axkaamtii markaa lagu adkeeyeyna ka mid ahayd ee sababta lagu ad loogu adkeeyeyna axkaamta horaan usoo marnoo dulmi iyaga ay sameeyeen way fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxillat lahum wa bisadihim can sabiili اllahi kahiira ee maalintaa sabtiga ha ugaarsanina ha shaqaysanina la yidhi nasta ee ilaahay marka waa imtixaanay maalinta sabtigana malaa-iga meel walbuu taagan yahay maalmaha kalena dhib iyo mashaqo ayay kusoo qabanayaan malaa-iga markaasay waxay samaysteen shabaqyadii iyo aaladii wax lagu ugaaranayay oo malaa-iga lagu dabaayay ayay sii dhigteen maalinta jumcada si maalinta sabtiga malaayiga oo ugu dhaco axaddana way la baxeen marka oo marka meesha waxaa ka dhacay waxay sameeyeen sharcigii ilaahayna waa ku xadgudbeen waxayna istuseen sida daahirka ah ee muuqato iyagu inay xeeladaysteen oo suuradii laga reebay inaynan ku dhicin bay iska dhigeen oo aaladii marka inay maalinta jumcada dhigaan malaayigii marka sabtigiibuu ku daldalmayaa marka meesha maalinta axaddana marka waa ka jiidanayaan taxaayul ayaa marka taas la yidhaha iyo xeeladaysi xeeladaysigaas bay galeen xeeladaysiguna ee dembiga oo toos loo sameeyo waa ka xun yahay maxaa yeeley xeeladaysigu waxaa ku jira waxaan waaba ii xalaalba macnaheedu saas u ilaahay sidii uu iiga xarimay baan inta fahmay waana ka leexday waana usoo leexday marka naam taana marka way ka dhib badan tahay waa sirid ay rabaan inay ilaahay siraan cuquubo marka yahuuddii kale aan ku dhicin ayaa qoladan ku dhacday marka ayaga si gaar ahaaneed ugu dhacday qisada iyadoo caam ah ama duud mujmal iyada oo duuduubanna suuratulbaqaraan kusoo marnay walaqad calimtum aladiina اctadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin hadda halkan marka waa faahfaahinteedii iyagii marka waa qariyeen ilaahay baa kitaabkiisa marka ku keenay oo nabiy llaahi moxamed sal ll l slam kusoo dejiyey marka allah wuxuu yidhi was'al su-aal nebi moxamed oo hum yahuudda xijaaj joogta su-aal can ilqaryati madiina yacnii kuwii joogay waayo can ilqaryati can khabari ilqaryati magaaladii sheekadeeda allatii qaryada oo kaanad ahayd hiya iyaduba xaadirata albaxri badda midii ku dhow xaadira marka laba macnaa ku jirto macnaa qariibata albaxri badda midii ku dhow macno labaadna waxaa ishaaray abu xayaan alandalusi kitaabkiisa albaxru lmuxiid ee tafsiirka ah oo wuxuu yidhi wayaxtamilu waxaa suuragal noqon karto eana an yuriida macna alxadaarati calaa jihati tacdiim ay xaadirata qura lbaxri magaalooyinka badda ku yaalla midii ugu ilbaxsanayd oo tijaarada iyo ganacsiga iyada loo soo doonanayay macnahana uu ishaaray isaga ayb id yacduuna fi sabti yani darafkan id xaggee ku tacalluqaa qaar waxay yidhaahdeen was'alhum buu ku tacalluqayaa was'alhum xoogaa inuu ku tacalluqaa ma xoog badna maxaa yeeley id waa darfun limaa madaa su-aashuna wax hadda dhacaya marka xoogaa taasi waa adag tahay qaar waxay yidhaahdeen waxaa weeyaan id taani can اlqaryati ayaa laga bedela naam wasأlhm can اlqaryati alati kanat xaadiraة اlbaxri id waqti su-aal ayaa la leeyahay yani waxaan ujeedaa an wasأlhm su-aal can اlqaryati magaaladii id yacduuna markay ugaaranayeen oy markay xadgudbaayeen fi sabti ay ku xadgudbaayeen oo qaryadaa laga bedelaa buu leeyay bedelkana waa daciif isaga laftiisa maxaa yeelay bedelku niyatu takraari alcaamil ayuu leeyahay waxayna noqon lahayd marka qaryada haddii laga bedelo in idta laga hormariyo can oo caamilkii in la soo celiyo was'alhum can lqaryati can ilqaryati alatii kanat xaadirata albaxri can id yacduuna fi sabti baa meeshaas ka imaanayso xoogaana marka id inay cani ka hormarto luqada carabiga ma lagu ararkin meeshaasna marka iyadana waa la bushiyey ee abulbaqaa alcukburi id isagu wuxuu ku tacallujinayaa can ilqaryatida alqaryati waa mudaaf ilayhi mudaaf loo soo qadarayay ku tacalluqay buu leeyahay marka tarkiibku wuxuu noqonayaa was'alhum su-aal can ilqaryati can khabari alqaryati magaaladii sheekadeeda su-aal allatii magaalada oo kaanad ahayd hiya iyaduba xaadirata albaxri badda midii ku dhow id waqti khabarkiisa su-aal id waqti khabarkii dhacay weydii kuwaan yacduuna ay ku xadgudbaayeen fi sabti sabtiga ay ku xadgudbaayeen siday ugu xadgudbeenna sidaas aan sheegay wa id waqti ta'tiihim ay u imaaneysay xiitaanuhum mallaygooda mallaayaalkooda yowma maalin yowma sabtihim sabtigooda maalintiisa maalinta ay nasanayaan oo nasashadoodu ay tahay mallaygu markuu u imaanayay shuracan ay daahiratan xaal ay muuqato bannaanka u yaallo wa yowma maalin laa yasbituuna aynan sabtiyeysanayninna laa ta'tiihim u imaan mayso oo mallaygii maba imaanayaba si dhib le baa lagu helayaa maalinta sabtigana meel walbuu yaalla waa lagu imtixaanaa marka mararka qaar ilaahay shay aad awoodi kartid ood gacanta kusoo dhigi karto ayuu kugu imtixaanayaa bal amarkiisa inaad yeesho iyo inaad taada yeesho suuratulmaa-idana waa kusoo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum ilaahay wuxuu idinku imtixaanayaa ugaar gacantiinu ay gaarto yacni markaad xarman tahay ugaar meeshaan ordayo halkan ordayo ayaa lagugu imtixaanayaa od iska qabsan karto adaa lagugu fiirinaa marka waa qaban kartaa laakiin ma ka tegi doontaa amarkii alla miyaad yeelaysaa mase hawadaadaa raacaysaa way marka takaaliifta sharcigaoo dhanna sidaas waayo adigoo macsidaan waa awoodaa bal inaad ilaahay dartii uga tagtay in kalaa lagu fiirina daacadaani hadda dhibay kugu tahay waa kugu culus tahay bal inaad samayso oo tii ilaahay inaad fiiriso iyo in kale ayaa lagugu eegayaa takaaliiftu saas waa kadalika sidaadaas oo kalea nabluuhum u jarribaynaa sidaan u jarribnay kuwaan ayaan kuwaas ayaan kuwaan u jarribaynaa bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahayn yafsuquuna inay daacada rabbi uga tegayaan laba qo saddex qolay noqdeen marka dadkii kuwa ficilkaa sameeyey iyo kuwa aan samaynin iyo kuwa aan samaynin laakiin ka celiyey kuwaan saddex qolo waay marka kuwana xumaantii bay ka celiyeen kuwii xumida ku dhacay kuwana waaba kuwii xumida ku dhacay qeyb saddexaadna waa iska aamuseen xumidana ma samaynin waid waqti wadkur xus id waqti qaalad ay tiri ummatun ummad ummadda oo minhum iyaga ka mid ah lima maxaybaa taciduuna aada u waaninaysaan qowman qolo war idinka maxaa u waaninaysaan qolo qolada oo allaahu alle muhlikuhum midkii halaagayo ou yahay ow amase mucadibuhum kii cadaabayo ou yahay alle cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag dad ilaahay cadaabi raba idinka maxaa u waaninaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan naciduhum waan waaninaynaa macdiratan liajli macdiratin cudurdaar ilaa rabbihim rabbigood ilaa rabbikum rabbigiin intii ka ah aan ugu cudur daaranaynaan u waaninaynaa innaga mas-uuliyaddeena inaan kasoo baxno ayb marka macdiratan mafcuulu liajlihi waayo haddii la yidhaha qaaluu macdiratun waa la aqriyo abuu camar baaba ka mid a dadka aqriyey macnuhu markaa wuxuu noqonayaa qaaluu waxay yidhaahdeen mawcidatunaa annaga waanadeennu macdiratun waaye waa khabar marka cudur daarasho waaye ilaa rabbikum rabbigiin xaggii aan u cudur daaranayno walacallahum yattaquuna walikay yattaquu iyo inay iyagaba ilaahay ka cabsadaan ayb falamaa markii nasuu ay ka tageen maa ay ladii kii dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba anjaynaa waanu korinay aladiina kuwii yanhowna reebayeen cani suu-i xumida kuwii celinayey oo reebayey ayaan badbaadinay kuwaas marka ilaahay waa sheegay inuu badbaadiyey kuwii dembiga galayna in la halaagay alle sheeg oo waa sheegay kuwii aamusayna aljazaau min jinsi alcamal say iyaga u dhaqmeen baa loola dhaqmay iyagana waa laga aamusay marka oo halkan marka saddexda qolo qolo waaba la halaagay xumidii bay sameeyeen qolana waa dadkii macruufka farayay munkarka reebayay iyaga waa la ammaanay in la badbaadiyey ilaahay waa xusay oo waa sheegay kuwii ka aamusay ee aan waxba ka hadlin dembigiina gelin waa ka aamusay alle iyagana wa akhadnaa waanu qabanay aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay bicadaabin cadaab baanu ku qabanay cadaabka oo ba-iisin aada u daran ay shadiidin daran bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna inay daacada rabbi ka baxayaan falamaa markii catow halaagoodii marka see noqdayna falamaa markii catow ay xadgudbeen camaa kii xaggiisa ay ku xadgudbeen nuhu nuhuul laga reebay canhu maagaba shayga xaggiisii laga reebo sabtiga ah markay ku xadgudbeen qulnaa lahum waxaanu ku niri kuunuu ahaada qiradatan daanyeero khaasiiina dulloobay noqda qoladaa marka ilaahay daanyeer daanyeerow ka dhigay haddii daanyeero laga dhigay ma sii noolaadeen marka maya saddex beri meelahaasay daanyeero ahaayeen kadibna waa la halaagay oo ilaahay subxaanahu watacaalaa qolo ou masakhay oo uu xayawaan ka dhigay dhulka korkooda korkiisa inay ku tarmaan ilaahay sidaa ma yeelin walidaalika bani aadamka maanta dhulka ku nool wax daanyeer ka yimid ma jiro qoladaa daanyeerada laga dhigayna intay ilmo dhaleen daanyeero sii ah oo adduunyadan hadda ku nool ma jiraan suuratulbaqaraanna baxdigaas kusoo marnay ayb axaadiidna waa soo aroortayba ilaahay in qolo uu xayawaan ka dhigay tafiir iyo fir inuusan u yeelaynin kuwii marka daanyeerada laga dhigay waxaa awalba loogu talagalay in lagu waano qaato horaa laga baabi'iyey marka fajacalnaahaa nakaalan limaa bayna yadayha wamaa khalfahaa wa mawcidatan lilmuttaqiin intaasaa loogu talagalay marka nadariyaadkan dadka daanyeeru ka yimid iyo dadku horumar iyo sida hadba xaaladay marayeen oo abuuristooda hadba waa isa soo bedelaysay iyo waxaa nadariyaadkaas waa nadariyaad markaa yacni yahuud ugu tala gashay dadka inay diinkooda uga fasaadiyaan ayb wax darwin ka horreeyeyna ma aha ayb meeshaas marka darsiga laga qaadanayaa waxay tahay qofku inuu dembiga sameeyo isagoo u xeeladaysanayo oo isdhahayo waa xalaal iyo isaga oo dembiga inuu dembi yahay u arko oo ilaahay inuu ku caasinayo og inuu sameeyo yaa daran labadaas waxaa daran qofku inuu dembiga u xeeladaysto aaminana inuu xalaal ku dembigu xalaal u yahay taasaa daran labadooda waxaana ku tusayo reer bani israa'iil way cisyaankoodu waa badnaa kuwaan unbaa daanyeer laga dhigay kuwo kaloo daanyeer laga dhigay lama sheegin xeeladaysigu marka inuu khatar yahay baa laga qaadanaa nebigu da waa ka yidhi ummaddaani ummadihii hore waa ku dayanayaan ee ummaddan lafteeda marka dad baa uga dayanaya macnahaas casharka labaad wuxuu yahay marka ummadeenna muxamediyada iyada ma dhici kartaa dad ummadeenna ka mid ah in maski iyo bedelaad ayaguna ay ku dhacdo oo suuradooda la bedelo oo daanyeero laga dhigo sidaa ma dhacaysaa ee iyada lafteeda marka xadii axaadiidta nebigu ku caddeeyo waa dhacaysaa ha oo xadiid bukhaari uu warinayo abu daawuud warinaya iyo keyrkoodba waxawxuu leeyahay nabiga sal ll ly slam layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira waalxariira waalmacaazifa ummaddayda waxaa ka mid ahaan doono qolo xalaashato xariirta iyo zinada yacni farjiga iyo heesaha macaazif waa qalabkan marka muusikada ummadeyda waxaa ka mid noqon doona qolooyin waxyaabaha bannaysto oo xalaashado ayaa ka mid noqon doona ayuu yidhi aakhirka xadiidkana waxaa ku jirta riwaayaadkiisa wayamsakhu aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir kuwa kuwaa ka mida qeyb ka mida dadka ilaahay wuxuu ka dhigi doonaa oo u bedeli doonaa daanyeero iyo doofaaro marka ummaddan lafteeda masqigu waa lagu cadaabayaa qeyb ka mida umad ummadeenna waxaana loogu cadaabayaa kuwan aan hadda warkooda ku jirnay shabahayaan oo iyaga laftooda marka way xeeladaysanayaan ee de marka qalabkan muusiga iyo dad xalaashado oo waa bannaan tahay dhahaa aad waqti dheer bay soo bilowdeen khamrada in la xalaashan doonuu nebigu tilmaamay sala allahu calayh waalihi wasalam magaceeda magac aan ahaynna loo bixin doono iyada lafteeda waa dhacday oo bacdi alfuqahaa ayaa khamriga kala saarsaaray oo cinab iyo qeyrkiis iyo wax u kala saarsaaro furuucda iyo kutubaha fiqhigayna aada ugu caddahay zakada iyo waajibaadka qaar baa ka xeeladaysto ilaa dadka qaarkood ay qoreen kutub lagu magacaabay kutub alxiyal oo la leeyahay marka haddaad rabto waajib adiga kugu waajibay inuu kaa dhaco xeeladeedan kuu sheegaa buu ku leeyahay ayb xaaraan sidii loogu xeeladaysan lahaa waxaasoo dhan marka darsiga laga baranayaa waxay tahay cuquubada ka dhalanaysa waa cuquubadan oo kale waid ta'adana rabuka layabcahana calayhim ilaa yowmi alqiyaamati man yasuumuhum suuءa alcadaab ayb arrintaana marka xeeladaysiga iyana culimada kutubay ka qoreen qaarkooda waxaa ka mid a ibnu badata alcukburi ibdaal lxiyal buu leeyahay saxiixu lbukhaariga waxaa ku jiro kitaab la yidhaahdo kitaabu alxiyal xeeladaysigaas bowna ibdaalina in markaa yacni baatil tahay oo ay dhib leedahay buu iyuu ka hadlayaa ibnu taymiyana kitaab uu leeyahay la yidhaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliil xeeladaysiga marka meelo badan uu ku jirana waa sheegaa waxyaabaha ugu caansanna de waxaa ka mid a waxaan maxlalka la yidhaha hadda ninkiioo naagtii saddex ku furay ama saddex jeeroo kala gaargaaraba furay in naagtiisii si uu ugu soo laabto nin kale ay ku heshiiyaan inuu u guursado habeenna marka uu la joogo kadibna usoo furo waxyaabahaas marka nebigu lacnada ka ratibay baaba ka mida oo ummadda marka ay ku dhaqmayaan waid ta'adana rabuka wadkur xus id waqti ta'adana uu ogeysiiyey rabuka rabbiga uu ogeysiiyey layabcahanna lawallaahiya yabcahanna bixiye oo bixiye alleh calayhim yahuud korkooda ku bixiye ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laga gaaro man ayuu kusoo bixinayaa korkooda dad duul yasuumuhum dhadhansiinayo suu alcadaabi cadaab midka ugu daran dad dhadhansiiyo ayuu kusoo saarayaa ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu miduu degdegaya waay wa inahu rabbigaa lagafuurun mid dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan halkanna marka nimankan maadaama madaxadeygooda iyo cisyaankoodu tiro batay wuxuu alla ku ciqaabay mar kastaba in ilaahay subxaanahu watacaala dad iyaga markaa qasbo oo dhibo inuu dushooda kusoo bixiyo kuna soo saaro wadkur xus id waqti ta'adana uu ogeysiiyey rabbuka rabbigaa layabcahanna lawallaahiya yabcahanna inuu bixinayo oo bixinayo oo bixinayo calayhim korkooda yahuud korkooda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laga gaaro man inuu kusoo bixinayo yasuumuhum dhadhansiinayo iyaga yahuudda suu-al cadaabi cadaab midka ugu daran ugu xun meeshaas de marka taariikhdu sidaasay leedahay nacam waxaadna ka dareemaysaa inay taariikhdu sidaa tahay bacda sulaymaan mulki dambe oo yahuud dhulka ku leedahay waa laga waayey nacam siyaabo kala duwan buuna ilaahay u ciqaabay oo ciqaaba ciqaabaha alla subxaanahu watacaala ciqaabay waxaa ka mid a mar waxaa lagu salladay bukhtanasar mar waxaa lagu salladay yuunaanka griiga aad bay u dhibeen waa gumaysteen jizyay dul saareen marna waxaa lagu salladay nasaarada mar kalena waxaa lagu salladay bukhtanasar ninkii la dhihi jiray nimankii kaldaaniyiinta ama kancaaniyiinta ahaa camaaliqada suuratulisraa baan ugu tegaynaa masjidka baytalmaqdis bay intay ugu galeen ayaa si taariikhda aan ka dhicin ay ku dhigeen yaa lagu dhigay kadibna islaamkii markii uu yimidna de waa tii furayaal eyacni baytalma waa tii islaamkii jizye uu kusoo rogay xilligii marka nebiga iyo ka gadaale abubakar cumar cuhmaan ilaa waqti dhow intii islaamku tabarta uu lahaa iyo xooga ayb ummado kalena ilaahay waa ku salladay oo taariikhda yacni gaalo ana ilaahay wuu ku salladay oo xasuuqyo badan iyo yacni dhibaatooyin fara badan yaa loo yaa loo geystay oo ummado badan ay u geysteen ayb taa marka ilaahay subxaanahu watacaala wixii halkan uu ku tilmaamay dhabnimadiisa ayaan loo arkay su-aal baa marka imaanayso su-aashu waxay tahay waqtigan hadda aan joogno iyaga dhib ma qabaan mulkigoodiise muxuu yahay waqtigan mulki ma ma haystaanoo ma leeyihiin ishkaal marka sidaas oo kale imaan karo awalan aayadda marka hore yacni macnaheedu maahan ama fahamku aayadda maaha marnaba in aan laga neefinaynin ma aha yani marna inaan laga neefinaynin aayadda sidaa ma laga fahmayo waa dhici kartaa marmar in laga neefiyo suuratulisraa baan ugu tegaynayo in marmar in laga laga neefinayaba nacam waqadaynaa ilaa bani israa'iila fi lkitaabi latufsiduna fi lardi maratayni walataclunna culuwan kabiiran mar bay dhulka kor xoogaa imaanayaan markaasay dhulka fasaadinayaan laba mar baa markii suuraddaa lagu sheegay marna buktanasar waa kii lagu salladay fajaasuu khilaala diyaar alla uu yidhi haddana mar dambe markaa haddana in maal iyo ilmo badan iyo intay heleen haddana ay dhulkii fasaadkii ku celiyeen haddana markaa kadib faidaa jaa wacdu laakhirati liyasuu-uu wujuuhakum waliyadkhuluu lmasjida kamaa dakhaluuhu awala mara waliyutabiruu maa calow tatbiira waa ka ilaaha yidhi marka marmar laga neefinayo oo ay dhulka fasaadinayaan kadibna haddana marka ciqaabku kusoo noqonayo la weyn maayo ilaa aakhiri zamanka laga gaaro aakhiri zamanka atbaacu dajaal dadka dajaal raaci doona yahuuda ugu badan sida nebiga yidhi sala allahu calayhi wasalam markay raacaanna muslimiinta iyo nebiyullaahi ciisa oo wada jiro ayaa dajaalna dili doona iyagana la dagaalami doonaan marka mar walba hadba xaalad bay ku jirayaan marka male ma ma yacni aayaddu ma diideyso ama yacni arrinku maahan in marmar aan laga neefinaynin maaha naxariista ilaahay waa iska badan tahay inu in marmar laga neefiyo waa dhacdaa mas'alada labaadee waxay tahay hadda mulkigooda laftiisa muxuu ku taagan yahay waa mulki ku taagan iyaga qeyrkood suuratu aali cimraanna waa kusoo marnayo ilaa bixablin min allaahi wa xablin min annaas mar walba inay dulli ku jiraan ilaa xarig alle inay ku joogaan ama dad xarigiis marka ummad inay ummad bay marka ku joogaan uun mar walba oo iyaga laakiin kayaan jiro oo taagan ma leh xataa iyaga qaarkood baa waxay aaminsan yihiin wax dowlad la yidhaahdaba inaysan yeelo karinba firqooyinka yahuudda qaaraaba sidaas qababa nacam marka ay dowlad yeeshaan aakhir zaman inuu dhacayaba nacam iyaga laftooda nacam ta kale aayaddan wacdiga alla uu ku sheegay ama waciidka aayaddan ku jiro kitaabadooda waa ku yaalaa oo ibnu cashuur tafsiirkiisa atanwiir wataxriir aad buu uga soo guurinayaa kitaabadooda sidaan aayaddan ay leedahay oo kalea ku taalla wax marka iyaga markaa arrintaa marka iyadana ishkaalkaas jawaabtiisu sidaas waqtigan laftiisana de waad dareemi kartaan waqti aan dheerayn waayo oo dadkii waxaa laga yaabaa markii ay meeshaan hadda dowladda looga aas-aasay markii la soo dejinayay dadkii noolaa ilaa hadda qaaraa nool dadka ilaa hadda waa nool yihiin afartan iyo sideeddii way nool yihiin weli dadkii waxaa jooga waqtigaa wax loo dhoodhoobayay dadkii joogay baa joogaba hadda nool inayna waqti dheer ahayn taas baad ku dareemaysaa nacam afartan iyo sideeddii ka hor wax dowlada ma lahayn marka ummad dhan oo mulkigeedii saa u baaba-ay ilaahay ambiye kasoo saaray waad la yaabaysa oo dhulka aan ku lahayn meel dowlad ay ku leeyihiin aan ku lahayn oo dowladnimadoodii marka la sameynayo la dhodhoobayo waad dareemaysaa ayb waqtigan las meelahan marka lasoo dejinayeyna de waa iska macruuf oo belfor ayaa marka meeshaan marka ay kusoo degeen ballantii iyo wixii uu qorqoray iyo wixii uu ballan qaaday ee uu ku sameeyey yurub iyo meelahaas baa inta laga soo qaado ayaa meeshaan lasoo dejiyey ayb macnaha marka aayadda ishkaalkaasna marka jawaabkiisu sidaas waay fasaadkoodu marka uu batana mar walbana caaqibadiisa waa imaaneysaa wadkur xus id waqti ta'dana rabbuka rabbigaa ou ogeysiiyey layabcahanna inuu kusoo bixin doono calayhim iyaga korkooda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha man inuu kusoo bixin doono yasuumuhum dhadhansiinayo suu-alcadaabi cadaab midkiisa xun ayb ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu miduu degdegayo waay wainahu isaga lagafuurun mid dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan oo hadday soo laabtaan ilaahay waa u dembi dhaafayaa ayb waqaطacnaahum fi lardi umama minhum الصaalixuuna waminhum duna dalik waqaطacnaa waan googooynay hum iyagii yahuuddii fi lardi dhulka korkiisaan ku googooynay umaman xaal ay yihiin ummado iyagoo ah minhum iyaguu ka mid yahay asaalixuuna kuwa suusuuban oo fiican wa minhum iyagii ayuu ka mid yahay duuna dalika kaagaas waxaan ahaynoo heyrkiis saalixiin heyrkoodna waa ka mid yihiin wabalownaa waanu imtixaanay hum iyaga bilxasanaati baan ku imtixaanay xaalado hagaagsan barwaaqo iyo nicmo wasayi-aati iyo xaalado xunna waa ku imtixaanay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo laabtaan halkaana xaqiiqo labaadu alla ka waramayaayo yahuuddu inay dhulka lagu kala googooyey waa ku kala googooynay macnaha waxay tahay dhulkiibay ku kala yaaceen meel waa yeelan waayeen marka dad adduunyada intaasoo ambiye ku lahaa meel degaan ay kusoo hirtaan waayey sidiisaba ee dhulkii lagu kala googooyey mufasiriinta qaar ay leeyihiin meel ma jirto ilaa koox yahuuda unbaa joogta oo degan waana sidaas adduunyada meel walbo koox yahuuda unbaa degan ayb dhulkii baa lagu kala jarjaray marka lagu kala googooyey ayb waqaطacnaa waan googooynay hum iyaga fi lardi dhulka korkiisaan ku googooynay umaman xaalay yihiin ummado markaasaad arkaysaa kuwa dhulkan carabtay degan yihiin kuwa yurubtaasay degan yihiin kuwa waxay degan yihiin eeshiyada fog kuwa waxay degan yihiin yacni meelo kala dudwanoo tiro badan bay hadba qeybba ay meel joogtaa ayb qaar marka yacnii waa madmadow yihiin kuwa waxaa weeyaan waxaas meelaha unbaa lagu kala yaaciyo lagu kala firdhiyey hadday marka waxay isgoogoobanayaan oo markay meel aan isugu tagna ay leeyihiin waqaطacnaa waanu googoynay hum iyaga fil ardi dhulka korkiisaan ku googoynay umaman xaal ay ummada yihiin kala ashkaal oo kala duwan minhum iyaguu ka mid yahay asaalixuuna kuwa wan wanaagsan oo diintoodii yacni haysto nebigana rumeeyey diintoodiina ku dheganaa nebigana rumeeyey sida cabdullahi ibnu salaam wa minhum iyagoo ka mid ahaaday duuna dalika saalixiintaa waxaan ahaynna oo kuwa xunxunna waa ku jiraan wabalownaa waan imtixaanay hum iyaga bilxasanaati iyo wasayi-aati xaalada wanaagsan iyo xaalada xunba waa ku jarribnay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say u laabtaan usoo laabtaan fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaaba ya'huduuna carada hada aladnaa fakhalafa waxaa dib maray min bacdihim iyaga gadaashood khalfun kuwa xunxun ayay ayaa dib maray iyaga kuwii hore gadaashooda kuwaasoo warithuu dhaxleen alkitaaba kitaabka dhaxleen ya'khuduuna kuwaasoo qaadanayaan carada haadaa kan dhaldhalaalkiis ayay qaadanayaan kanday aladnaa dhow wayaquuluuna waxay dhahayaan sayukfaru waa la dhaafi doonaa lana annaga waa naloo dhaafi doonaa wain ya-tihim hadduu u yimaado caradun dhaldhalaal midluhu isagoo kale ah kii horoo kale ahna ya'khuduuhu way qaadanayaan alam yuuqad miyaan laga qaadin calayhim iyaga korkooda miithaaqulkitaabi kitaabka ballantiisii allaa yaquuluu inaynan dhihin calallaahi alla korkiisa ilaa alxaqa waxaan xaq ahayn maahay wax kalena inaynan dhihin wadarasuu wadarasuu way aqriyeen maa ay ladii kiibay aqriyeen fiihi kitaabka dhexdiisa ku sugnaaday waddaaru laakhiratu daarta dambaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna ilaahay ka cabsanayeen afalaa tacqiluun miyaydnan garanaynin dadkii marka kuwii hore kuwo kalea ka yaa bedelay kuwa dhaqankoodu alla ka warramaya marka dhaqankoodii marka wuxuu noqday inay laba kitaab samaystaan midna waa kii ilaahay soo dejiyey oo ay yaqaaneen meeluu u yaallaa midna iyagaa wax ku qorqoray oo taxriif iyo waxbay sameeyeen meeluu u yaallaa garta markii loo soo dhigto qofka xaqa leh haddii uu laaluush bixiyo kan xaqa leh marka uu laaluushka u keeno ee lacagtii uu u wado waxay leeyihiin kitaabkii saxda ah bay soo bixinayaan waa kana xaqan adigaa iskale soo ma aragtid adaan kuu xukumayaa isii kitaabkii ilaahay aduu kula jiraa kii baatilka ku socday laaluushkiisa markuu u yimaadana waxay leeyihiin kii ayaga ay qorteen bay intay soo bixiyaan bay leeyihin waa kan adaa garle soo ma arkaysid nacam laba kitaablayaal waayo marka nacam xaalkaas baa ilaahay subxaanahu watacaala uga warramaa cilmi waa dhaxleen haddana waxay ku laaluush qaadasho iyo cadaalad darro ayay ku baaba-een marka dayb taas waa mid marka alla wuxuu leeyahay fakhalafa waxaa dib maray min bacdihim iyaga gadaashooda kuwii hore waxaa bedelay oo ka khaliif noqday khalfun kuwa xunxun laamka haddii la reebo sida badan fii maqaami dami baa lagu keenaa khalafun haddii la yidhaahdana dad wa waxay u badan tahay madxiga ayb oo labiid waa tii uu yidhi dahaba aladiina yucaashu fii aknaafihim wabaqiitu fii wabaqiitu fii khalfin ka jildi lajrabi dad xunxun wuxuu leeyahay marka dadkii garbahooda lagu noolaan jiray ee way tageen uu yidhi waa baa waa dhinteenoo kuwaasi waa baaba-een waxaan ku dhex jiraa oo aan hadda baaqi ku ahay buu yidhi fii khalfin kuwa xunxun oo kuwaas bedelay ka jildi lajrabi oo maqaar cadhaqaba aada moodeysid oo kale ayb oo baqiitu fii khalfin taas marka dad marka uu caynayo fakhalafa min bacdihim gadaashood waxaa dib maray khalfun kuwa xunxun kuwaasoo warisuu dhaxlay alkitaaba cilmi waa leeyihiin naam kitaabkii bay dhaxleen yaakhuduuna kuwa waxay qaadanayaan carada haadaa kan dhaldhalaalkiisa aladnaa dhow adduunyada dhaldhalaalkeedii bay qaadanayaan laaluushkii oo xukunkii allay ka been sheegayaan marka wayaquuluuna waxay dhahayaan sayukfaru waa la dhaafi doonaa lana annaga waa naloo dembi dhaafayaa dhib ma leh intay laaluushki qaataan been ilaahay ka sheegaan waa towbad keeni doonaa dhib male bay leeyihin ilaahay waa kafuururaxiim wain ya-tihim towbadoodu say u taallaa marka hadduu u yimaado caradun dhaldhalaal kale oo mithluhu kii horoo kale ah ya-khuduuhu way qaadanayaan haddana aw towbadii marka sayukfaru lanaadii towbadii male marka laba macnaa meeshaan marka lagu fasiray ee midka qaaliga ah intuu laaluush daldalo xukunkii alla ka been sheego ayuu leeyahay war waxaan maxaad u sameynay sayukfaru lanaa waa naloo dembi dhaafaya dhib male tafsiir marka kaas waay tafsiir kale marka wuxuu leeyahy wain yaatihim caradun mithluhu yaakuduuh ee ninkan qaadiga ah oo iyaga ka midee laaluushka qaadanaya diinta ka been sheegayo mid waxaa u imaanayo aan markaas qaali ahayn nin fiican u muuqdo markaasuu waaninayaa waruu ilaahay ka cabso cadaalad darrada iska dhaaf ee ilaahay ood ka been sheegaysaa iska daa ilaahay ka cabso waa waaninayaa markaasuu kii wuxuu leeyahay sayukfaru lanaa iska daa ilaahay waa waa naloo dembi dhaafi doonaa kii markuu qaaligaasi meesha ka baxo kii shalay wax waaninayey baa booskii imaanayo qaali laga dhigayaa isagii wax waaninayay shalay maanta waa daldalaa laaluushka nacam war maxaa dhacay marka la yidhaahdo markaasu isaguna sayukfaru lanaa leeyahay aayaadkan dhan waxa marka yacni naloogu dul akrinayo waxay tahay innaga hadda dhaqankeenna soo yahay marka nacam yahuud laga hadal waxaan ilaahay maynan ka mahadinin waxaan yahuudda ilaahay baa ku nacay waa ku cadaabay naxariistiisa uga fogeeyey innaga marka ilaahay thawaab mau naga siinaa wuxuu qoladaa lacnaday maya abadan haddii marka diinkii been laga sheego oo qofkii markaa hawadiisa darteed uu been uga sheego maantana si u akriyo shalayna si u akriyo kii qaadiga ahaa ama qaaliga ahaana laaluush hadduu iska daldalo wuxuu rabo marka hawadiisaas iyo ninkii lacag badan ou xukunkii ka dhigo musuq maasuqa intaa gaaray wuxuu keenayaa marka waxaan iyaga ku dhacay ayb wain ya-tihim haddii uu u yimaado caradun dhaldhalaal mihluhu isagoo kale ah dhaldhalaalka oo mihluhu mihlu caradi lwali kii horeo kale ah ya'khuduuhu way qaadanayaan haddana ya'khuduuhu way qaadanayaan hu isaga alam yu-khad miyaan laga lagu qabanin kuwaasi oon laga qaadin calayhim iyaga korkooda miyaan lagu qabanin mithaaqulkitaabi kitaabka ballantiisii kitaabka ballantiisii waa maxay ninkii ilaahay diin baray inuu diinkii ka run sheegaa laga yaa lagula ballamay waa ballan adag marka allaa yaquuluu inaynan dhihin mithaaqu waa kana calallaahi alla korkiisa aynan ku dhihin ila alxaqa maahan oo diinta aynan been ka sheegin aayaadkan marka halkan laga bilaababa ilaa suuradda ku dhowaad dhammaadkeeda waciid aad u daran baa ugu sugan culummada alimaamu lbaqawina marka sidaas oo kale ayuu tilmaamayaa iyo mufasiriintaba watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatinaa baa soo socota waa aayaad waciid aad u daran oo ugu sugan yahay dadka ahlu cilmiga ah haddaysan cilmigooda ku dhowrsanin wadarasuu maa fiihi wadarasuu way akriyeen maa ay ladii kiibay akriyeen fiihi kitaabka dhexdiisa ah wadarasuu marka waxay ku cadfan tahay warisuuda hore fakhalafa min bacdihim khalfun warisu lkitaaba kitaabka dhexleen wadarasuu aqriyey maa waxa fiihi kitaabka ku sugan dhexdiisa tafsiir sidaas waay tafsiir kalea marka qurdubi baraarujiyeyo wuxuu leeyahay wadarasuu way baabi'iyeen maa ay ladii kii fiihi kitaabka dhexdiisa ku sugnaa wixii kitaabka ku jiray waa tirtireen oo waa baabi'iyeen wadaaru laakhiratu daarta dambea khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna ilaahay ka cabsanayeen afalaa tacqiluuna miyaynan caqli lahayn oo wax garanaynin waaladiina kuwa yumasikuuna qabsanaya oo ku dhagaaya bilkitaabi kitaabka wa aqaamuu oogeen alsalaata salaadana oogeen inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra almuslixiina kuwa wax toosiyo oo hagaajiya ajarkooda ma dayacayno waaladiina kuwa yumasikuuna ku dhegayaan bilkitaabi kitaabka kuwa qabsanayo ku dhegayo wa aqaamuu oogeen maadibaa mudaaric lagu cadfay waa iska bannaan tahay wa aqaamuu oogeen alsalaata salaada oogeen inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra almuslixiina kuwa wax toosinayo ajarkooda marna ma dayacayno waxyaabihii marka lasoo dhaafay fasaad inay yihiin bay ku tuseen waid nataqna aljabala fowqahm kaanahu dullat wadanuu anahu waaqicun bihim wadkur xus id waqti nataqnaa aan fujinnay aljabala buurta aan fujinnay fowqahum korkooda xaalay tahay kaannahu sidii isaga oo dullatun aada moodeysid daruur inuu yahay ama saanqaaf uu yahay oo kale wadannuu waxay maleeyeen ama ay yaqiiniyeen annahu jabalku ama buurta waaqicun mid ku dhacayo inuu yahay bihim iyo ay calayhim korkooda mid ku dhacaya ayay yaqiiniyeen qulnaa lahum waxaanu ku nidhi markaa khuduu qabqaata maa ay ladii kii qaata aataynaakum aan idinla nimid kitaabkii aan idinla nimid qaata biquwatin xoog ku qaata oo waxaad ku qaataa bijiddin dadaal ku qaata wadkuruu ku camalfala maa ay ladii kii fiihi dhexdiisa ahaaday waxaa ku dhex jira kitaabkaana ku dhaqma oo ku camalfala lacallakum tattaquuna waxaad mudantihiin inaad dhowrsataan halkanna markii ay qoladii nabiyullaahi muusa ay la baxeen markii ay kitaabkii qaadan waayeen oo madaxadayg iyo laga arkay alla uu ka arkay buurtii baa lasoo fujiyey markaasaa dushoodii la keenay markaasay sidaa u fiiriyeen buurtiyo dushooda ah dhankan bidixdaa ishooda bidixdaa goonka bidixna dhulkay saa ugu qabteen buurtiina marka waa iska fiirinayaan oo isha midig bay ku fiirinayaan arma idinku soo dhacdaa bay isleeyihiin markaasaa la yidhi qaata kitaabkii la idin siiyey halkan marka mas'alaa ka imaanayso waxay tahay kitaab ay sidaa ku qaateen qaadashadaasi ma ansaxaysaa miyaynan ahayn ikraah iyo dirqin qofka haddii shay lagu dirqiyo xugun maa ka xasilaya dirqinta maya adiga ad haddii gaalnimo lagugu qasbo raallina aadan ka ahayn gaal ku noqon maysid saas walidali waa sidoo kale qof haddii ilaa ilaa muslim la yidhaahdo haddii kale waa lagu dilayaa qalbigana uusa islaamnimo ku haynin maxaa islaamnimadaas ma ansaxayso alimaam ibnu kathiir iyo keyrkiis waxay yidhaahdeen ciqaabtan baa loo keenay laakiin markaan ay dhahayaan waa rumaynay waana qaadanay markaan ay leeyihiin ilaahay baa qalbigooda hidaayo geliyayo ikhtiyaar ahaan iyo rabitaan ay rabaan ayaa markaa ku yimid markii hore waa la qasbay laakiin markii dambey qaadanayeen ikhtiyaar bay ku qaateen ishkaalkaa jawaabtiisuna saas waay wadkur xus id waqti nataqnaa aan fujinnay aljabala buurta aan fujinnay fowqahum xaalay tahay korkooda ama fowqahum korkooda aan ku fujinnay buurtii kaannahu sidii isaga oo aada moodeysid dullatun daruur oo kale uu yahay ama dullatun saqaf saanqaaf yacnii buurtii baa lasoo fujiyey saqafkanoo kala looga dhigay korkooda madaxi baa saa loo keenay wadannuu waxay maleeyeen caadiga in lagu wado sida daahirkan wadannuu bimacnaa ayqanuu labada tafsiirba waa jiraan wadannuu waxay yaqiiniyeen oy hubsadeen waxay maleeyeen annahu ana aljabala buurtu waaqicun ku ku dhacayo inuu yahay bihim calayhim iyaga korkooda qulnaa lahum waxaanu ku niri markaa khuduu qaata maa ay aladii kii aataynaakum aan idin siinay biquwatin dadaal ku qaata wadkuruu xusa bimacnaa ku camal fala waay maa ay ladii kii fiihi kitaabka dhexdiisa ahaa ahna ku camal fala lacallakum tattaquun waxaad mudantihiin inaad dhowrsataan way yeeleen marka sidaas walidaalika waxaa la yidhaha sujuud uga anfac badnayd ma jirin cadaabay uga badbaadeen ilaana xasanulbasri marka wuxuu leeyahay yahuudi ma jir wuxuu leeyahay qaala alxasanu falamaa nadaruu ila ljabali buurta markay fiiriyeen khara kullu rajulin minhum saajidan mid walbo iyaga ka mida waa dhacay isagoo sujuudayo calaa xaajibihi laysar goonkiisan bidixda ah yanduru bicaynihi lyumnaa isha midigna wuxuu ku fiirinayay ila ljabali buurta faraqan min an yasquda calayhi cabsi uu ka cabsanayo inay kusoo dhacdo walidaalika laa tajidu ma helaysid buu yidhi yahuudiyan yahuudi ilaa wayakuunu sujuuduhu sujuuddiisu waxay ahaanaysaa calaa xaajibihi alaysar goonkiisa bidixda yahuudda haddaad fiiriso hadda marka ay meelahan marka sinigoogyada ama meelaha macaabidooda ay wax ku caabudayaan derbiga madaxa saa ula dhacayaan madaxooday derbiga sidaa ula dhacayaan marka sujuuddii berigaas marka sidaan ahayd baa marka yacni ay weli wadaan xasanulbasrina saasuu leeyahay sidaasna waaba sameeyaan oo waaba ognahay nacam ayb dadka qaar baa marka tafaasiirta markaan sidaan oo kale xasanulbasri ama a'imadii hore selafka saan oo kale u keenno ee arrinkuna uu ku saabsan yahay arrin ummado hore iyo ku tacalluqo waxaa iskaga kala daran marka israa'iiliyaadka la aqbali karo ee israa'iiliyaadka lama lama aqbalo iyo yacni sidaano midda sidaan oo kalea iskaga daran tafsiirka ayb waxyaabahan oo kale marka israa'iiliyaad maaha leanna waxyaaba qur-aankiiba fasirkiisii way qur-aankiibaa sheegay waana waaqici wax ah waxuu xasanulbasri ka waramayo waa waaqici laa tajidu yahuudiyan buu leeyahay nacam marka wax allaale wixii marka tafsiira markii la sheegaba qofku inuu is yidhaahdo wixii aan xadiidba wadanin tafsiir aimada hore tafsiirkooda ah kulligood inuu israa'iiliyaad ku daro waa nooc jahliga ka mida ayb wadkuruu ku camal fala maa ay ladii kii fiihi kan dhexdiisa ah kitaabka dhexdiisa ku sugan ku camal fala lacallakum tattaquun waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum wadkur xus id waqti aqada rabuka rabbigaa uu qaaday uu qabtay min bani aadama bani aadamka xaggooda min duhuurihim dhabarkooda xaggiisa uu ka qaaday duriyatahum ubadkoodii wa ashhada uu markhaati geliyey hum iyaga calaa anfusihim nafahooda uu u markhaati geliyey korkeeda qaa-ilan isagoo dhahayo alle alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen bala inaadan ahayn iska daayo waa tahay shahidnaa waan markhaati furnay shahidnaa markhaati ayaan furnay oo calaa anfusinaa baan markhaati ku furnay sidaa maxaan u yeelnayna an taquuluu lianlaa taquuluu inaydnan dhihin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha inaa anagu kunaa waxaanu ahayn haafiliina kuwii hilmaansan can haadaa kan si aydnan u dhihin aw amase taquuluu lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin inamaa wax kale maahane ashraka waxaa shirki falay aabaa-unaa aabbayaalkeen baa shirki faleen min qablu hadda ka hor wa kunnaa anaguna waxaan ahayn duriyatan duriye iyo ubad ayaan ahayn min bacdihim iyaga gadaashooda afatuhlikunaa mana halaagaysaa ilaahu bimaa kii miyaad nagu halaagaysaa facala uu sameeyey almubdiluuna kuwa mubdiliinta ahoo baatilka falo wakadalika sidaadaa sidaan aayaadka u cadaynay ayaan nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayaadka walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo laabtaan qisadaana laba tafsiir oo waaweyn baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay nabiyullaahi aadam dhabarkiisa ayaa laga bixiyey duriyadiisa oo dhan isaga dhabarkiisaa laga soo saaroo laga bixiyey markii laga bixiyeyna marka iyagoo dhuuri caso aada moodeyso arwaaxdoodii markaasaa waxaa la yidhi alastu birabbikum ou alla yidhi rabbigiin miyaanan ahayn aniga markaasay balaa yidhaahdeen tafsiir sidaa buu leeyahay oo ibnu cabbaas iyo keyrkiis iyaa laga warinayaa tafsiirkaas xaggee marka ballantaasi ku dhacday warar badan baa ku jiro tafsiirka labaad waxa uu leeyahay ballantan iyo la sheegayo waxay tahay waxa ilaahay dadka uu ku abuuray qalbigooda waay oo qofka haddaan la fidnaynin ilmaha yaryar markuu soo weynaado qalbigiisa rabbi waa yaqaanaa oo fidradiisa qalbigiisu ma diidaayo rabbi samadan ka koraysa in la abuuray dhulka in la abuuray isaga inuu makhluuq yahay laabudda min khaaliq inuu jiro makhluuqaasi wax abuuray axad abuuray inuu jiro allahaas inuu ka sarreeyo daruuro marka waxaa jirta dad dadka alle qalbigooda ku abuuro fitraa la yidhaha marka midaas waana midda nebigu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi way muslimiyaan lama dhihin mid kastoo dhalanayana wuxuu ku dhashaa xaq jacayl dadka haddaan caqiidada iyo fidrada laga hadlaynin qofku sidiisa ou u baxo qalbigiisa iyo fidradiisu ma diideyso war ilaahay caabud qalbigiisa iyo fidradiisu ma diideyso laakiin dadku waxay ku hallaabaan falsafad iyo wax lagu aqriyey iyo leexin la leexiyey marka aayadda marka macnahaasay ku macnaynayaanoo ballanqaadkan alastu birabbikumtaan waa wuxuu alla dadka qalbigooda ku abuuray waay ee ballan marka alastu birabbikum qaaluu balaa ay yidhaahdeen afka ka yidhaahdeen male bay ayay leeyihiin labadaa tafsiir baa ku jirta weliba ibnu kathiir isagu tafsiirkan dambe u aad ugu gargaarayo wuxuu leeyahay siyaaqa aayadda aadam maba ku jiraba keligiis oo alla wuxuu leeyahy waid akhada rabbuka min bani aadama min aadama lama dhihin min duhuurihim waa la jamciyey haddana min duhuurihim min dahrihi lama dhihin waashhadahum calaa anfusihim aduu marka waxyaabahaasu marka wuxuu leeyahay yaa waxay ku tusaysaa in iyo qisada oo reer bani israa'iil la daba dhigay warkoodii taa marka saas darteed isaga wuxuu rajaxayaa ibnu kathiir ballantaani iyo miithaaqaani waa fidrada dadka ku abuuran ee wax marka dadka inta aadam laga soo bixiyey alastu birabbikum qaaluu balaa afka ay ka yidhaahdeen male bay leeyihin weliba hadda taas inaynan noqon karin xujana wuxuu leeyahay ibnu kathiir iyo aimo badan waa layska fahmi karaa leanna qofku waxaa ku filan inuu yidhaha ilaahu wax markaad isoo bixinaysay waxaanan ogeyn aadan i abuurin caqli adoon ii yeelin wax aad marka dhuuricaso anoo la eg ruuxdeydii ama yacnii aada ka soo bixisay dhabarkii aadam miyaad naarta igu gelinaysaa id igu ciqaabaysaa ayuu waa cudurdaar marka uuba la imaan karay noqonay bay yidhaahdeen culimadaas calaa kullin marka labadaa tafsiir baa jirta ibnu jariirna waxaan filayaa tafsiirka hore un inuu sheegayba tafsiirkan dambe isaga aada maba usoo qaadinba wadkur xus id waqti aqada rabbuka rabbigaa uu qaaday min bani aadama bani aadamka xaggooda min duhuurihim badelu ijtimaal waay dhabarkooda u kasoo bixiyey duriyatahum ubadkoodii uu ka soo bixiyey oo adiga ilmaha aada dhashay dhabarkaagaa laga soo bixiyey firadiina marka way la soo baxeen firada iyo xaq jacaylka iyo fidrada toosani way la soo baxeen kullu mawluudin yuuladu cala alfitra waa kaa marka waashhadahum wuxuu markhaati geliyey alle calaa anfusihim nafahooda korkooda u markhaati geliyey qaa'ilan isagoo dhahaya alastu birabbikum alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaadan ahayn iska daayo waa tahay say u dhaheen marka fidrada ku abuuran waay qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaadan ahayn iska daayo waa tahay shahidnaa waan markhaati kacnay arrintaa waa ka markhaati furnay an taquuluu saa maxaan u yeelnayna lianlaa taquuluu inaydnan dhihin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha inaa anagu kunaa waxaanu ahayn haafiliina kuwii ka dhoohan can haadaa kan si aydnan u dhihin waa laydin abuuray fitraa laydinku abuuray caqli baa la idin yeelay marka haafil baan ahay ma lagaa yeelayo ayb ow taquuluu ow amase lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin inamaa ashraka waxaa shirki sameeyey aabaa-unaa aabbayaalkeen min qablu horteen annaga hadda ka hor wa kunnaa waxaanu ahayn duriyatan duriye iyo ubad min bacdihim gadaashooda yimid aabbayaalkeenaa mushrikiin ahaa annaguna ayaga un baan ku dayannay saydnan u dhihin leanna mar haddii adiga fidra lagugu abuuray xaqii inaad aqbali karta alla kugu abuuray maxaa fidradii uga tegaya marka haddana ou ambiyo kuusoo diray weliba ku toosiso marka fidradii d awalna waa diyaarsanayd waa lagu diyaariyey ambiyo iyo kitaabna waa lagu soo diray labadaa marka adoo haysto cudurdaarkaad helaysaa waa maxay marka afatuhlikunaa mana halaagaysaa bimaa kii miyaad nagu halaagaysaa facala uu sameeyey almubdiluuna kuwa mubdiliinta ah ee baatilka marka faloo diinkaaga iyo tawxiidkaaga ibdaalinayo wakadalika sidaadaas saanaayaadkaa iyo miithaaqaa u qabanay sidaadaas oo kale nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayaadka walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaan oy alla u laabtaan iyo towxiidka rabbi ay u laabtaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed